أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa tobanka bisha barakaysan ee ramadaan kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka
الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا
dhegaystayaal barnaamijkeenna caawa waxa uu si toosa idinkaga imaanayaa istuudiyaheenna guurguura ee caawa miiskiisa iyo mikrofoonkiisa uu dhex yaallo gudaha masjidka koba deegaan weynaha kunyabarow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose hase yeeshee dhegaystayaal inta aynan barnaamijka usii gudagelin aynu eegno qodobada wararkeenna hal iyo laba kuwooda ugu doorkaroon oo aan idiin soo jeediyo ciidamada mujaahidiintu waxa ay maanta weerareen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay gudaha magaalada baydhaba gaar ahaan xaafadda suuqa xoolaha dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah hiiraan mujaahidiinta ayaa xalay qaraxyo waxay la beegsadeen fariisin maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin xaafadda buundada weyn ee magaalada beledweyne waxaana jira khasaare cadowga la soo gaarsiiyey dhanka iyo shabeellada dhexe weerar ka min ah oo ciidanka mujaahidiinta ay ka fuliyeen saakay deegaanka hareere caadle oo dhacda duleedka degmada balcad ayaa lagu dilay guddoomiyihii maamulka riddada ee deegaankaas kaas oo lagu magacaabi jiray af cadde waxaana sidoo kale lagu dhaawacay saddex kale oo ka tirsan ilaaladiisa waa hagaag dhegaystayaal haddii aynu sii guda galno barnaamijkeenna waxaa maanta deegaanka kunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose ka dhacay multaqa ballaaran oo lagu weynaynayo bisha barakaysan ee ramadaan kaas oo loogu magacdaray multaqa tansiil liahli tartiil kaas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin heer xarako heer wilaayo sida waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan qaybaha culimmada sida sheekh fu'aad maxamed khalaf sheekh cabdulaahi bulle sheekh casaam abuuyaxya sheekh cali katiin iyo culimmo kale xafidahumullah sidoo kale multaqaha dadkii ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa boqolaal arday oo ka kala socday ilaa labaatan madaaris iyo mu'asasaad lagu barto qur'aanka iyo funuuntiisa sidoo kale multaqaha ayaa waxa uu watay su'aalo jawaabahooda lagu abaalmarinayay ka soo qaybgalayaasha xiriiryaha barnaamijka ayaa su'aasha soo bandhigayey dadweynuhuna way ka faa'iidaysanayeen halkaas ayaa abaalmarinta lagu guddoonsiinayay qaybaha bulshada maadaama multaqaha uu si weyn ugu qotamay dadka ahlu qur'aanka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف فسوف نؤتيه أجرا عظيما
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan welina waxaynu ku sugannahay masjidka quba oo uu ka socdo multaqaha ballaaran ee lagu weynaynayo qur'aanka kariimka markanna dhegaystayaal aannu idiin soo gudbinno qaar ka mid a culimaauddiinkii ka qayb galay multaqaha sida sheekh cali katiin xafidahullah Ee, waa dhowaha jasaakum allah khayr walaalaha idaacadda andalus Ee, multaqaha waxaan ku qoraa aniga mowduuca ku saabsan alcamalu bilqur'aan qur'aanka in la hirgeliyo oo la tadbiiqiyo ummadda ay ku dhaqanto waxa uu sheegaya qur'aanku waata marka een, maadaama mowduucaaga iyo multaqaha ciwaankiisa uu isleeyahay een, bal maxaad ummadda ku oran lahayd oo aad markaa u tilmaami lahayd maanta Ah, inta ummadda waxaa u tilmaami lahaa qur'aanka wixii loo soo dejiyey waxaa ugu weyn in lagu camal falo oo axkaamta iyo caqaa'idda iyo waxa uu ka warramayo dadku ay tadbiiqiyaan kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab marka tadakurku waa camalkii markii aayaadkii la fahmo la- la- dadku ay bartaan kadib ay ku xigo camalfal weliba dadka oo qur-aanka ku camalfala ilahi wuxuu ku sheegay ulul albaabka inay yihiin dadka caqliga badan ee maskaxda badan ee fahamka dheer leh ee fogaan aragga la yidhaah ama dheergaradka la yidhaahdo dadkaasaa waxay dadka qur-aanka ku camalfalo wey marka asalka u weyn ee qur-aanka loo soo dejiyaa wuxuu yahay ummaddu inay qofku naftiisana ku tadbiiqiyo bulshadiisana uu ku hogaamiyo inay qur-aanka ku dhaqmaan Ee, dhammaan dadka muslimiinta ah ee kuwa xaadirka ahda multaqaha jooga iyo kuwana dhagaysanaya intaba waxaan leenahay ee, waa bishii qur-aanka marka qur-aanka in la barto macnihiisa la fahmo laguna camal falo sidai ay ahaayeen saxaabada ridwaanullaahi calayhim oo cabd- abu cabdiraxmaan assulami wuxuu leeyahay dadka qur-aankana bari jiray oo saxaabadii ula jeedaa waxay ahaayeen kuwo nebiga ka akhrista toban aayadood toban aayadood markay akhristaan tobankaa ma gudbi jirin ilaa macnahoodana ay fahmaan camalfalkoodana ay tadbiiqiyaan kadib bay had markaas kale toban kala qaadan jireen dadka markaa qur-aanka in la iska barto oo la khatimo oo la iska wado ma ahan asalku waxa weeyaan qur-aanka in la tadbiiqiyo oo sidii saxaabadu ay ahaayeen qur-aanka macnihiisana la fahmo camalfalkiisana lagu daro marka taasaan bulshada ugu baa khaasatan macallimiinta iyo ardada iyo dadka qur-aanka hadda hawshiisa ku jira bishii qur-aanka maadaama ay tahay qof kasta inuu ku dadaalo aayaad qur-aana macnahooda inuu fahmo uuna naftiisa ku tadbiiqiyo bulshadana uu ku hogaamiyo sidaasaan u baaqi lahaa
waa hagaag ee sidoo kale ee dadka aan la kulmay waxaa ka mid ah een, sheekh cazaam abu yaxya oo eh, goobjoog ahaa een, multaqaha islamar ahaantaana een, halkaa ka jeedinayay een, kelimad taxriid ah oo ku saabsan multaqahan lagu soo aadiyey xilligiisa ee lagu weyneynayo qur-aanka kariimka Een, sheekhana eh, falyatafadal mashkuuran baaraka allah feek cabdulqaadir aad iyo aad baad u mahadsan tahay idaacadda andalusna iyadana way mahadsan tahay koley saad dareemaysaa maad arkaasi waxaan ka soo qayb galnay barnaamijkan ama multaqahan lagu weyneynayo qur-aanka kariimka gaar ahaan dadka qura'da iyo ardayda lagu weyneynayo bisha ramadaanna ilaahay tabaaraka wa tacaala u qadaray inay ku soo beeganto u qadaray marka barnaamijkaasaan kolley ka soo qayb galnay ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxaan rajaynaynaa inuunu aqbalo ayaan rajaynaynaa Een, sheekhana kelimadaada ku aadan een, multaqaha bal haddii aad dadweynaha u faahfaahiso maxay ahayd
Een, haddii aan ka waramo kelmadda lagu qoray waxay ahayd tadabburka qur-aanka iyo asbaabaha keenaya qur-aankana dee saynu naqaano waxaa loo soo dejiyey oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu talagalay inaan ku tadaburno inaan ku tadaburno kadibna aan ku camal falno sida ilaahayba tabaaraka wa tacaala uu dhahay kitaaban anzalnahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab marka waxaa khulaasada ay ku wareegaysay waxa weeyaan asbaabaha qofka ku caawinaya ama ku kaalmaynaya inuu noqdo qofku qof ku tadabaro qur-aanka kariimka oo ugu horreyso qofka markuu qur-aanka akhrinayo inuu cod macaan oo codkiisa ugu quruxda badan ah inuu qur-aanka ku akhriyo in aayaddu hadday ta'hiiriso oo qalbigiisa ay saamayso uu ku celceliyo ku celceliyo aad ugu celceliyo sidii saxaabadu ay yeeli jireen rasuulkuna sala allahu caleyhi wasalam uu yeelay Een, kadaalika waxaa ka mid ahayd asbaabaha qofku inuu qur-aanka ku tadaburo ku caawinaya inuu qofku uu maxaa la yidhaahdaa uu barto maxaa la yidhaahdaa macaanida qur-aanka uu barto ayaa ka mid ah oo qofku hadduu alfaad u akhrinayo macnaheeda aanu garanahaynin ama lafdigan waxa looga jeeda aanu garanahaynin waa adag tahay in uu qofku ku tadaburo waa iska adag tahay culimmada qaarkoodna waxaa laga soo naqliyey inay dhaheen inii laa tacajab man yaqra'u alqur'aan walam yacrif macaaniihi kayfa yaltada biqira'atihi waxaa la yaab leh qofka qur-aanka akhrinaya ee macaanidiisa aan garanahaynin sida u macaansanayo la yaab bay leedahay marka maadaama bishii ramadaan lagu jiro qur-aankana aada loo akhrinayo qur-aankuna u baahan yahay in lagu tadaburo si qofka qalbigiisa uu saameeyo khulaasada ku dul wareegaasi waxa weeyaan asbaabo dhowr ah ma dhammaystirnayne oo ku saabsan asbaabaha ku caawinaya qofku inuu qur-aanka ku tadaburo si uu u saameeyo oo qalbigiisa u saameeyo oo dadkii saalixiinta ahaa sida u saameyn jira u saameeyo intaasuunba haddaan kusoo qolaasay cabdilqaadirow kelmaddu ay ku dul wareegaasi baarak allah fiik
waa hagaag dhegaystayaal weli barnaamijkeenna ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisa hore ayaannu ku guda jirnaa sidoo kale munaasabadda inta ay socotay qaar ka mida ardayda madaarista ayaa waxa ay munaasabadda ku soo bandhigeen qayb ka mida nashaadaadka oo lagu firfircoonigelinayay ka soo qaybgalayaashii munaasabadda waa kuwan koox arday ah oo boqolaal ka mida ka soo qaybgalayaashii multaqaha ka horjeediyey nashiid ka turjumaya barnaamijka multaqaha رحبوا رحبوا رحبوا الملتقى وهتفوا مرحبا مرحبا باللقاء في رحاب مكتب الدعوة الأصدقاء هذه جوده تستمر في ارتقاء تستمر في ارتقاء رحبوا رحبوا رحبوا الملتقى isla barnaamijka aynu ku guda jirnaa aynu u wacna markaan qaybihii dhaqanka waxaan markaan la kulmay amaba aan la taaganahay naqiib ibraahim oo ah eh, naqiibka guud ee nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose Eh, naqiib eh, ugu horeyn eh, waxaan ku weydiinaynaa eh, bal kusoo dhow idaacadda islaamiga alandalus بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخي إذاعة الأندلس وأن كسر له هاي حفلة قيمها بضان أو مانطقة مكتب الدعوة إن حركة شباب المجاهدين ملتقيه قيمها بضان ملتقى التنزيل أول مقدري مناوصات سآدي آد اختتام كيد الدولود اللي هو مقدري القمم لأصحاب الهمم waxaan leenahay ciddii fiirsata qalbigeeda nuuraaya ciddii aragteen oohin iyo qalbi qushuuc ay u dhimanayso marka waxaan leenahay munaasabadaas aad iyo aad baan uga farxsanahay waxaan leeyahay marka xadiidkii rasuul sal allahu alayhi wasalam in allaha halina min annaas faqiil min ahli illaahi minhum faqaal ahlu lqur'aani hum ahlullaahi wa khaasa akhi waxaan leeyahay dadka meesha maanta ku kulansan oo fadhiya waa dad ilaahay diintiis u tarbiyaysan weeye waa dadkii hadafkii lalahaa laga soo saaray weeye waa dadkii maanta ee qur-aanka kariimka xambaarsanaa weeye waxaa weeye dhammaantood markaad fiiriso waa xaamilu lqur'aan xaafidu lqur'aan mudaalibu lqur'aan iyo mucallimu lqur'aan ayaa meeshan maanta dhooban dhammaan waa kuwa haddeer aan ka soo hadlayo ahlullaahi hum ahlullaahi wa khaasa weeye marka waxaan leeyahay dadka kan allaha barakeeyo ciddii soo diyaarisay wilaayada gobolka shabeellada hoose een, oo diyaarisay xaqiiqdii xafladan oo gobasheeda fidisay waxaan leeyahay dhinaca een, een, amniga iyo istiqraarka iyo nabadda laga helay wax koomi kara ma ahan bal waxyaabaa maantaan u baahanay inaan aad iyo aad ugu faa'iidaysto maadaama xafladan qiimaha badan aan dhex taaganahay ee xarakada si fiican u qiimaysay waxaan leeyahay dadka muslimiinta ee ku nool bariga afrika gaar ahaan gobolka shabeellada hoose walaalayaal waad ogtihiin waxaad tihiin qaarkiina kuwa beerahooda iyo gaala hadday degan tahay waxaad ogtihiin qaarkiina qaarba qaarkiina ka mid a qaarba waxaa la haystaa guryahoodii qaarkiina ka mid a qaarba waxaa la haystaa hee meel allaale meeshay degi jireen oo laga soo ceersaday oo haddeer gaalo ay fadhiso waxaan leeyahay marka gobolka ummadda ku nool oo muslimiinta ah sida doorka nuqubada markaan ka hadlo nuqubaaul cashaa'ir lixarakata shabaab almujaahidiin waxaan idin leeyahay walaalayaal annagu waxaan nahay nuqubadii bariga afrika oo u diyaargaraysan in kitaabka ilaahay kor loo qaado halkan waxaad u jeedaan meel kasta maanta gobol kasta wilaayada ku nool saana looga weyneynaya qur-aanka alle subxaanahu watacaala waan ogtihiin gobollada wax ka socda oo dagaalo ah oo dhigbaha ka socda haddana masaajidada camirka la camiray iyo sida xarakada ugu diyaarisay waad u jeedaan marka waxaan leenahay maadaama gobol kasta loo diyaariyey sida tan qur-aanka ilaahay oo loo weynaya u jeedaan oodna u jeedaan meel kasta dhiigbaha ugu socda gaalo lagu laynayo oo mujaahidiintu ay ku shahiidayaan oo ay ku dhaawacamayaan annaga ka nuquba ahaan maxaa nooga aadan annaga waxaa nooga aadan inaan caloosha xirano tuutahaan qaadano qoriga aan qaadano oon ilaahay aan raalligelinno wiilasheena aan garab istaagno xoolihii aan keeno geela lo-da ariga inaan soo diyaarino hubkeenan aan qaadano furmaha aanan furmaha meel kale aanan istaagin ayaan ku baraarujinayaa nuqubada meel kastoo ay joogto gaar ahaan nuqubada gobolka shabeelle hoose waxaan leeyahay waxaad u dhowdihiin furmaha gaalada ad u dhowdihiin waxaa dhinaca naga saaran baraawe waa noo dhowda dhinac waxaa naga saaran marko waa noo dhowda dhinac waxaa naga saaran qoryooley waa noo dhowda dhinaca buulmare waa noo dhowda waxaasoo dhan dadkii difaac looga sugahayey waa dadka maanta een u taagan weeye oo ilaa haddeer hor taagan annagana waa wax taagan ogaado waa ilmahayni iyo owlaadayni weeye kuwaas ayaga maxay naga sugayaan oy naga rajaynayaan waxay naga sugayaan waxay naga sugayaan oo ilaahay n- n- n- aan aan ugu ballan qaadnay oo ahaa haddaynu nahay dad ansaar oo ilaahay diinta u ballan qaaday inaan u diyaar garowno inaan gaalada iska caabino ballanta aan qaadnay ah inaan diyaarino aniga marka aan soo baxay saaka ee multaqaha soo aadayay waxaa ilaahay ballankii ahaa oon la soo kulmay dad muslimiin oo odayaal oo waayeelo ah oo codsanaya ugaas maa furmaha nala geey marka waxaan leeyahay nuqubada waa in ayadaa fadhisa ayada ha kacdo nuqubada iyo culammada waxaan ku celcelinayaa culammadana masaajidada waa inay ka istaagtaa oo ay u istaajisaa dadka inay furmaha u diraan Een, waxaan leeyahay nuqubada waxaa laga rabaa ayadu inaynan istaagin meel dhexe waa inay istaagtaa furmaha ay arkaan ilmahoodii aabbayaashooda dagaalama ay fiirsadaan intaa ayaan leeyahay wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale multaqaha ayaa inta uu socday waxaa lagu daawaday filim xiise badnaa oo si gaara u taabanaya quluubta dadka muslimiinta kaas oo mu'asasada alkataa'ib ay ku soo bandhigtay xasuuqa bahalnimo oo yuhuudda ay ka geysteen magaalada ghaza islamar ahaantana ay ku dhibaateeyeen bulshada muslimiinta ee walaaliheen reer falastiin qaar ka mid a dadkii daawaday filimkan oo aan kula kulmay gudaha multaqaha ayaa si gooni gooni ah waxa ay iga warrameen dareenkooda ku aadan filimkan ay daawadeen ee quluubtooda saamaynta weyn ku yeeshay asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته Eh, waa idaacadda islaamiga alndalus gaar ahaan waxaan wax kaa weydiinaynaa eh, maadaama aad goobjoog eed multaqahan iyo waxyaabaha ka dhacay gaar ahaan waxaad daawanaysaan hadda filim eh, markaa taabanaya qulubta muslimiinta gaar ahaan dadkii walaaleen ah reer falastiin ayaa la gumaadaya sidaad arkayso Eh, gaala cadaawadeedii ayaa bannaanka soo dhigtay marka aragtidaada ku aadan bal eh, waxyaabahan aad aragtay bismillah بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم waxyaalaha aad qalbigii aad u dhammaystay oo dho- oo dho- oo dho- oo dhibaato u geystay oo qalb xanuun igu riday waa waxaan had maalin walba maalin dhoweyn waa aragna annagoo dowro ku jirno nala tusiiyey xanuunkaa ka qaada wax lama sheegi karo marka sidii islaamka isku midow lahay bahashaan lagu gaari lahay gaaladan lagu gaari lahay lagu xasuuqi lahaa ilaahay baan ka baryanaa ina meesha ilaahay asna gaarsiiyo darajaas ilaahay ina asna siiyo xumaata aad uga xumaa waa ka xumay wax dhibkaansaa islaamka loo geysayo intaas waa walaalkii waana ka xumaay in la laayo gaaladaasna aad baan u jeclahay maanta ninkii garab uu kuleeyahay xataa inaan raac xataa waan jeclahay aan ka herin
adiga naftikaaga diyaara aan laftayda aan jeclahay inaan dagaalkaas dhinaca ka galo haddii alla yidhaah Ah.
marka maxaa ku boorin layaa dadka dadka waxaan u sheegi lahay islaamkan loo garga- islaamka dadkan islaamka saqiirdan loo gargaara u sheegi lahay in dagaal lala galo gaaladaas lagu jihaado nafta lagu biimeeyo maal lagu biimeeyo weliba gacanta loola taagaa jeclaan lahaa islaamka dhan waxaan u sheegi lahay in meesha dagaalkaas la galo jazaaka allahu khayran aad umahadsantaha assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sheekana waa idaacadda islaamiga alandalus een, multaqahan maanta aad goobjooga ahayd een, waxaa lagu soo bandhigay muuqaalkan hadda aad daawanaysaba oo lagu xasuuqayo een, ummadda muslimiinta walaalaheen reer ghaza Eh, dareenkaaga bal inooga waran iyo een, waxaad adigu daawatay maanta الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، maanta waxaan daawaday waa maasha Allah ilaahay oo hadda iska le waxaan leenahay ilaahay ha noogu khatimo khayr Allah noogu khatimo aan leenahay maasha Allah waxaan aragnaa cadowga ilaahay oo baabay nicmadaas ayada 88 85 aniga oo intaan ka liito oo ka yaro 20 jir ah ayaan ka soo dagaalamay meesha lafteeda dhulka la yiraahdo maarta Lubnaan aan ka dhex dagaalami jiray anoo dhahaya dhulkayga aan u dagaalmaan diintaan maanta aan haysta aan haysan ilaah ma hadda iskale hadda maanta diinta tawxiidkaan helnay waxaan arkaynaa insha Allah taala Allahu akbar inaan ku guuleysano adaalad ma mashriq iyo maghrib yaa ilaah ma hadda iskale maanta gaaladii waxay leeyihiin anaka waxa waaye nimankan naf ma rabaan anaka naf baan rabnaa marka anku waxay taagan tahay ilaahu rabbiyow nafsadeena adaan kaa gadannay marka waxaan leenahay waa u jihaadaynaa waa u jihaadaynaa ayadoo diinta ilaahay loo dhimahaayo waa nicmo qaaliya oo ilmaheena asaas wax xufdiyaan yaa maasha allah nicmadaas ayada ah waa yeeladeen ay maanta noqobada ay taagan yihiin anakaa garab taagan mujaahidiinta xoolaha insha allahu tacaala garabka al aruuri ay leeyihiin saasaan taaganna insha allahu taala nimaha garabkaasaan taaganna waxaan leenahay diinteenaan u dagaalamayna dalka ballaaran u daaficaynaa kufriga soo dega diida leena duriyadaada dib looma aasee diinteenaan u dagaalamayna dagaalka dabaylka mawd inta u daandayn hilibka duudcuna uusan deeb noqon dadka tusaan danihiisa leeyahay duulkala dhowri maysee hadaalinoo u dulqaata leeyahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ملتقahan waa multaqo aad u ballaaran waxaana dareemayaa dadka muslimiinta farxadaha ay uga qaab- qayb qaadanayaan bisha ramadaanka oo ilaahay jalla wacalaa uu nagu manaystay fadaa'isheeda dheeraadka ah ayay ahayd aad iyo aadaana u soo dhoweynay dadkuna aad ugu faraxsan yihiin su'aalaha laysweydiinayo iyo waxyaabaha maaragtay lasoo bandhigayo aad iyo aadaan u soo dhoweynaynaa haddii aan nahay dadka deggan deegaanka kuuni barrow waana aad iyo aad wax loogu baahnaay in lasoo celceliyana way u baahan tahay bulshadu haddaan u gudbo filimka oo falastiin iyo xasuuqii ka dhacay waa wax aad iyo aad maaragta looga caloolxumaado hase yeeshee waa wax aan dareemaynay cadowga muslimiinta gaar ahaan yuhuudda iyo cidda maaragtay taageeraysaa in aysan wax arxana aysan lahayn waana ogeyn dadka muslimiintaana waxaa noogu sugan gaar ahaan annaga iyo ciddii nala mida oo diinkeeda ku dheggan in ay ku cibro qaataan una sabraan siday u sabreen sabarkana ay si aad uga dhigtaan waxaan kaloo aan rabaa inaan ku daro een, reer falastiin waa sidaa waa sida loo galay waxaa la rabaa sabarka ay qaateen walaalaheenna reer falastiin mid ka weyn inaan qaadanno sabarkana aan saad ka dhiganno aanna u diyaargarowno dagaal hadda ayuu kow yahay insha allahu tacaalaa cid kasta oo isku dayda diinka islaamka inay baabi'dana ma baaba'ayo in ay soo taagan yihiin ummadda muslimiinta iyo wiilashada mujaahidiinta iyo qiyaadadeeda ayaan u sheegaynaa ilaahay jalla wacalaa hanoo xifdiyo qiyaadada muslimiintana allah xifdiyo ilaahay inagoo kaashanayna waxaan leenahay cid kasta oo noo timaada di- annagoo alla kaashanayna ayaan la dagaalaynaa wabilaahi towfiiq qaybaha dambe ee barnaamijkeenna ayaynu isla soo gaaraynaa dhegaystayaal markanna ku soo dhowaada waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo kelimad taxriidin ah u jeediyey boqolaalkii dadweyne ee ka soo qayb galay multaqahan lagu weyneynayay qur'aanka xaamil qur'aan ayaa baas lahaaday haddii islaamka xaggayga looga soo dhaco saasaa shacaarkeenna u yahay insha allahu tacaala aan isku ognahay maanta islaamka waa lagu soo duuli waa ogtihiin muqadasaadka islaamka maanta waa lagu xadgudbay cadowga ilaahi subxaana wa tacaala ayaa nuurkan iyo madaaristan iyo khayrkan iyo jihaadka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo amniga u soo tafaxiidanayo siduu meesha uga saaro dadka ka hor istaagahay arrintaas ka hor istaagayo cadowga ilaahi waxaa ugu horeeyo ahlu qur-aanka ugu horeeyo qur-aanka wuxuu faraya inay qaataan iyagaa laga rabaa dadka ay ku hogaamiyaan qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala inay ugu dhowaadaan iyagaa laga rabaa dhammaanteen inayna hogaamiyaan iyagaa laga rabaa jazaahum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala waxa weyaan ahlu qur-aanka hanoo barakeeyo gaar ahaan bisha de ramadaan aan ku jirnaa oo bisha qur-aanka ah oo multaqahan uu ka tarjumayo oo loogu talagalay lagu soo dhoweynaayey qur-aanka iyo ehelkiisana lagu karaamaynayo axibatii fillaah wixii dardaaran ahaa waxaa noo dhammaystiray culummada iyo akhyaarta iga horreysa ayaa dhammaystirtay waxaan rabaa dhowr kelimood inaan multaqahan qiimaha badan aan uga qayb qaato ugu horrayn dadka muslimiinta ah maanta waxa weeyaan wacyigooda inay la wacyiga inay la socdaan waa laga maarmaan maanta xuduurkan karaamada badan iyo tiradaa intaan la eg wayna dariisan yihiin xaqiiqatan waxaana laga rabaa maanta waxa ilaahay subxaana wa tacaala horteena uu dhigay qofka inuu dareensanaado maanta waxa weeyaan dagaal ayaa socdo oo u dhaxeeyo cadowga allaah iyo muslimiin waxaa lagu tarta lagu dagaalamayo waxay tahay waxa weeyaan koox oo muslimiin ah waxay u dagaalamayeen kelimadii ilaahay subxaana wa tacaala inay kor noqoto laa ilaaha ila allahu muxammadan rasuulullaahi inay adkoonkan inka shaqayso ee u dagaalami diintii ilaahay subxaana wa tacaala in lagu dhaqmay ee u dagaalami munkarka in la reebo macruufkan la faray ee u dagaalami kooxna waxay u dagaalamaysaa kelimada gaalada inay kor noqoto dimuquraadiyad waxay ku sheegaan oo diin gaalo ah inay shaqayso dadka waxa weeyaan inay isku mid noqdaan rag iyo dumar ay isdhex kacaan ilaahi subxana wa tacaala maxaarimtiisa in lagu xadgudbo amni darro iyo bakti iyo kufsi iyo beeliqo waddanka in lagu soo celiyo sida aad maqlayseen maalmahan dagaallo ayaa soo cusboonaaday xasan garguurta ee riddada ugu weyn ee horkacayay sanawaad ka hor ayuu waxa weeyaan ku soo qaaday wilaayaadka dagaal ayuu ku soo qaaday laakiin dagaalkiisii ilaahay subxana wa tacaala wuu fashiliyey dhaartiisii ilaahay subxana wa tacaala marka horeba kadaab ayuu ahaaye afkiisa ayuu ku celiyey wayna noo muuqatay dadka muslimiinta ah ee mutaqiinta ah inay ciriq dame leeyihiin ilaahay subxana wa tacaala noo ballan qaaday waa haddaa ilaahay subxana wa tacaala dariiqiisa aan ku toosnaanno jazaakum allahu khayran marka waxaana laga rabaa ummadda muslimka ah inay baraarugaan maanta cadowga ilaahay subxana wa tacaala wuu jaban yahay wax yaraa u harsan maanta waxa weeye meelihii ee sanawaad ama laba sano ka hor ayba tageen ayaa laga sii saarayaa allahu akbar axibatii fillah waxaa la rabaa marka dhammaanteen inaan u diyaar garowno cadowgaas saan iskaga dulqaadi lahayn waa maqlayseen waxyaalaha idaacadaha ay ka sheesheeganayeen ee lahaayeen mogtahay soo horena waa loo ogaa mujaahidiinta horena waa u ogaayeen xoogaa waxaa la iskaga dhigaya mogtahay balaq ayaa loo tuuraayay dadka mogtahay dadka shacabka ayaa balaq loo tuuraayey etoobiya aan necabnahay intay ka baxday waa ogeedeen ilaah idinku dhaarsheeye wixii ka dhacay muqdisho ninkii gaalka ahaa ee hadba ku ta- qorshihiisa ku taagnaa mar kastaba aan ka tanaasulin soomaali dhulkeeda inuu qaato oo weliba ku goodinayo her iyo habeen in muqdisho loo soo lagu soo dhoweeyey waddooyinka waxaa loo banneeyey calamo iyo astaana asaga mugti lagu soo dhoweynayo waddooyinka lagu sharxay wanqalan looga dhigay qof muslim ah soomiyadan maqlaynin waxaa wanqal loogu dhigay oo lagu soo dhoweeyey dhin dhiig nin muslim ah in la daadiyaa loogu soo dhoweeyey waa maqlayseen marka aan wadda muslimka waxaa la gudboon arrintaas inay ka dhiidhiso ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ayad qur-aan ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum khilda la dagaalama dadka iimaanka laga helayow gaalada idinsoo xigta la dagaalama kuwa moogtahay dariskan ilaah la dagaalama xabadda maanta waxaan rabnaa cadowga ilaahay subxaana wa tacaala maanta mugta inaan mugtahay kala horumarsannaa rabnaa xaqiiqatan xabadda waxaan rabnaa in loo badiyo cadowga duulaanka nugu ah ee diinta mugtahay soomaali intaasi isku diraayey qabiil qabiil iskugu diraayey marnaba aana oggolayn soomaali shareecada islaamka inay ku dhaqanto dhulkoodana amni u noqdo dadka waxa weeyaan intaasi laga harsan waaye ayaa rabnaa xabadda in loo badiyo waxaa la rabaa xabadda in loo badiyo kuwa calooshoodu shaqaystayaalka ah ee mugtay hor kacaayo ummadda u xalaalaynaayo waddankeenna u xalaalaynaayo sharafkoodii cirdigoodii waxa weyaan ummaddii u sahlay ama u loogay waxa weeyaan gaal saliibi ah in xabadda loo badiyo allahu akbar haddana ilaahay subxana wa tacaala waajibiyey shabeellada dhexe waxa ka socda waad dareemaysaan ilaahay subxaana wa tacaala wuu fashiliyey hal xabo waa iskugu aadi lahdahay wax kasta ee soo aruuriyaan iyo ciidan kasta ee soo kulmiyaanba ilaahay subxana wa tacaala quluubtooda wuxuu ku tuuray rucbi iyo argagax rucbi argagax wuxuu ilaahay subxana wa tacaala quluubtooda ku tuuray annagana waxaana laga rabaa insha allahu tacaala maadaama bil ramadaana ku jirno arrintaa in mogta in loo diyaar garoobo kii mujaahid ahaa diyaar garoow taam uu galo kii kale waxa weeyaan nin kastaba kaalintiisa u qaato ayaana laga rabaa ikhwaani ilaah idan barakeeyo waxyaalaha mogta lagu xaqiijinaya jihaadka waxaa ka mid ah radculcudwaan in la celiyo cadowga ilaahay kutumanaya in la celiyo la qamciyo la bajiyo waxyaalaha jihaadka lagu xaqiijinaya ka mid tahay daalimiinta mogtahay in laga argoosto tacadiga dadka muslimiinta ay u geysteen in la dareensiiyo xanuunka uu leeyahay in lala xisaabtamo waxa weeyaan ilaahay subxana wa tacaala muqadasaadkiisa ay ku xadgudbayaan har iyo habeenna usoo jeedaan laga argudo ayaana laga rabaa waxaa kaloo ka mid a jihaadka waxyaalaha lagu xaqiijiyay ikhwaanii fillaah nusratu lmustadcafiin dadka mustadcafiintaah in loo gurmado meeqaa maanta ilaah idinku dhaarshee maanta annaga masaajidaan dhex taagannahay guryaheenna waxa weeyaan aan ka soo wada toosnay aamin aan ku nahay guryaheenna magaalo aamin ayaa joognaa meeqaha qof muslim ah maanta xabsi ku dhibaataysan dad muslimiin ah xabsi ugu jiraan ilaah idinku dhaarshay dadkaas yaa u maqan yaa u maqan ilaah idinku dhaarshay dadkaas yay sugaayaan dad annaga naga ahayn bay annaga aan ahayn bay sugaayaan iga jawaaba su-aashaas jazaakum allahu khayran yay sugaayaan dadkaas annagayna sugaayaan ogaada dadka maanta mogtahay godka godka jilcow iyo xabsiyada boosaase iyo kismaayo lagu dhibaataynaya dadka ay sugayaan annagaa ugu horrayna ogaada qof kasta maanta ha ku fekero dadkaas inay sugaayaan waana waajibna wada saaran waxyaalaha lagu xaqiijinaya jihaadkay ka mid tahay ikhwaani ilahi idin barakeeyo jazaakum allahu khayran waxaan weydiisanaynaa maqaamkaane ilahay subxana taala inuu nagu daba dhaafo haadaa wabillahi towfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanna barnaamijkeennii faafreebka wararka oo caawa aynu diiradda ku saaraynay multaqaha ballaaran ee ka dhacay masjidu quba deegaanka kuunya barrow ee wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada hoose intaas caawaha inoo joogo tan iyo kulantideenna dambe sidaas iyo nabaadiino nooli kulantee wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir
واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا